xaruntun iyo weliba ayay ku koobnaadi doontay xafiisya hoolalka shirarka welina lankaada iigu doona bulshada koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan ka shaqeeya ku horumarinta kalluumaysatada koonfur galbeed soomaaliya munaasabada dhagaxdhig iyo weliba ku qeyb galay wasiiro xildhibaano iyo agaasimayaal ku tirsan dowlada koonfur galbeed soomaaliya wasiirka wasaarada howlaha guud iyo guryeynta koonfur galbeed soomaaliya dictor daahir cabdi cabdulaahi dictor go oo uusa ku hadalay munaasabada iyo weliba uusa sheegay intay dhismaha xaruntun kalluumaysiga iyo muhiimagata horumarinta adeeg deersiyowka bulshada soona ballan qaaday inka wasaarad ahaan iyo la dareeri doonaan inta dhismaha usoo dareera
wasaaradda howlaha guud haddii aan ma sharafnin ee ini dhagax dhigo suubin milika dhisfadii wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda koonfur beed soomaaliya waylana hambalyo hambalyo wasiirka iyo maxaa la yidhahdaa iyo shaqaalaha wasaaradda runtii farxad weyma nin ata haddii unaan wasaaradda howlaha guud inigeega madarayus dowladnimadii nidaamye madarayus lahanaga siiba wasiirka ciidan ka faraxsana runtii madarayus may muujiyey karti muuji may muujiyey dadaal badan may muujiyey ini oo madarayus qaabkii dowladda dowladda shaqeeya fadhi madarayus inaysu number kowka nagada marka runtii mahadsanta idan mahadsanta taasoo madarayus runtii way muujiyey ini oo dowladda koonfur galbeed eeta dowlad isku kalsoon dowladda koonfur galbeed eeta dowlad horumar fadaas dowladda koonfur galbeed eeta dowlad oo madarayso dadshey ni oo meel kasta horogan sideed gobol horumar deersiyay fadaas marka tan way caddeysay ballanqaadkii iswasiirka suubiga iyo iswasiirka nagadaay oo usmadaa golaha wasiirka suubiga inay wasaaradda howlaha guud wasaaradda oo kalluumaysiga inay dhisi doon marka geegina dhismihii kabiladan wasiir ilaahay ha kuu fududeeyo aad iyo aad aan u mahadsan tahay intaad nagu dhiirgeysanahay waxaan ballan qaadaynaa haddaan nahay wasaaradda howlaha guud in dhismahan si dhow aan ula soconno kadibna maxaa la yidhahdaa injineerada ay ku yimaadaan injineerka ala shaqeeyaan ayagoo aan lacag ku weydiisanan ayagoo wax kale ku weydiisanan waajibaadka shaqa ay gudanayaan insha allah waa isgarabsanayna haddii la yidhahdo aad iyo aad u mahadsan tihiin waxaan kaloo u mahad celinaa wasiirada saaxiibadeena ah oo meeshaan ka soo qayb galay iyo agaasimayaasha guud aad iyo aad u mahadsantihin wasiir soo dhowow asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wasiirka wasaaradda kalluumaysiga kheyraadka badda koonfur galbeed soomaaliya cabdifataax maxamed cali oo uu sin hadal kooban ka jeediy munaasabada shiidhikoog iyo weliba uusa sheegay intii ka wasaarad ahaan iyo kugoonta sidii lan xaqiijiyey lahayd dhismaha xaruntaan wasaaradda oo muhiima ee dowladnimada koonfur galbeed soona umahanaga madaxda dowladda iyo heedaha kula shaqeeye sidii lan hirgeli lahayee wasaaradda kulumaysiga iyo kheyraadka badda koonfur galbeed soomaaliya mar koobaad horta waxaan u mahadnaqaynaa ilaahay subxaana wa tacaala arrinta fududeeyey na waafajiyey ilaahay baa mahadle mar koobaad iyo mar labaad iyo mar ugu dambaysaba mahadaan la koobi karin ilaahayaale marka labaad waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan dowladda koonfur galbeed oo madaxweynuhu ugu horeeyo oo arrintan uu kow ka ahaa dhiirigelinteeda iyo maskaxdeeda iyo xooggeedaba madaxweynaha waan u mahadnaqaynaa waxaan kaloo u mahadnaqaa wasaaradda howlaha guud degmada cid kasta oo waxaa ka geysatay wanaag wasaaradda dhallinyarada sbortiska cid kasta oo wasaaraddan in la dhiso shaqadan bilaabato af ka geysatay oo gacan ka geysatana waa u mahadnaqaynaa runtii farxad ayay tahay in wasaaraddan kalluumaysigu ay markii koowaad ay xafiis yeelato intii dowladdu jirtayba waa wax ilaahayna waafajiyey waxaan dadka kala dheernahay maaha laakiin waa ilaahayaa raalli ka noqday taasna farxaday noo tahay waxaan rajaynaynaa innagoo saan u caafimaad qabnaa maanta u wada joognana in xarigjarka iyo dhammaadka aan saan isugu nimaadno farxad weyn aan la soo koobi karina ii tahay arrintan insha alla waxaan rajaynaynaa in si fiicana nagu soo dhammaato dowladduna hormarto dhammaan wasiirada kale saaxiibada iyo wasiir ku-xigeenada agaasimayaasha cid kastoo ka soo qayb gashay xafladda dhagaxdhigana waa u mahadnaqa mar labaad iyo mar saddexaad dhammaanti waa mahadsantihiin shaqo fiican a qabateen garab istaag fiicana samayseen koonfur galbeed ha guulaysato koonfur galbeed ha jirto soomaaliya ha guulaysato dhammaanti waa mahadsantihiin assalamu calaykum raxmatullahi tacala wabarakatu